kadib markii dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay jirtay ismarwaaga khilaaf ee dhex yaala dalalka suudaan masar iyo ethoobiya kuna salaysan biyaha niilka ayaa wasiirka waraabka ee dalka masar uu ka hadlay arrintan wuxuuna sheegay in dowladiisa aysan marnaba ka leexleexan doonin inay raadiso masar xaq ay u leedahay biyaha webiga niilka warbixintaasi waxaa kasoo diray magaalada qaahira ee dalka masar wariyaha iyaga xuseen cismaan saxnuuni wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dalka masar maxamed cabdilcaadi ayaa sheegay in dowladiisa ay u furan tahay tallaabo kasta oo ay kula dhaqmayso xiisada biyoxireenka etoobiya si masar ay u difaacato xuquuqda biyaha ay ku leedahay webiga naila maxamed cabdilcaadi wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha ayaa sheegay in dowlad ahaan ay diyaar u yihiin wax ka qabashada xaalad kasta oo degdeg ah oo la xiriirta dhanka biyaha isagoo xusay in wasaaradda kheyraadka biyaha iyo waraabka ay diyaarisay maaraynta biyaha heerka ugu sareeya ee wax ku oolnimada ah si loo gaaro faa'iidada ugu badan ee dhibic kasta oo biyo ah wasiirka waraabka xukuumadda kaahira wuxuu intaasi ku daray in dowladda masar diyaar ay u tahay inay wax ka qabato dhammaan xaaladaha ku xeeran biyo xireenka etoobiya isagoo intaa ku daray in masaarida dhammaan ay ka midaysan yihiin difaacidda xuquuqda biyaha ee webiga naila dowladda masar ma ogolaan doonto dhibaato biyo la-aaneed oo ka dhacda masar sababtoo ah xukuumadda kaahira waxay aaminsan tahay horumarka masar iyo dhammaan wadamada ku taybsan webiga naila ayuu yidhi maxamed cabdulcaadi dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shugri ayaa sheegay shirka golaha ammaanka ee xiisadda webiga naila inuu ahaa mid cakiran sababoo la xidhiidha buu yidhi danaha isdhexyaalka ee u dhexeeya dowladaha joogtada ah iyo kuwa aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka masar waxay wadahadal la yeelatay guddiga carabta ee loo igmaday la socoshada xiisadda biyo xireenka etoobiya kadib shirkii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka ee qaramada midoobeya arrimaan ayaa imaanaya kadib markii xubnaha golaha ammaanka oo maalintii khamiisa shir ku yeeshay xiisadda biyo xireenka etoobiya ay ku taageereen dadaalada dhexdhexaadinta ee midooda afrika ee lagu xalinayo muranka biyo xireenka etoobiya oo dhinaca iyo masar iyo suudaan oo dhinaca kale ah wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa muujisay sida ay u aaminsan tahay in kulanka golaha ammaanka ee looga hadlayay biyoxireenkeeda inuu yahay guul siyaasadeed iyo guul weyn oo usoo hoyatay etoobiya iyo dadkeeda waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ee etoobiya inkastoo ay dadaal sameeyaan dowladaha masar iyo suudaan si dhibaatada biyo xireenka loogu gudbiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddana goluhu wuxuu arrinta ku soo celiyey midooda afrika ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya diina mufti xiisadda biyoxireenka etoobiya oo soo taagnayd muddo toban sano ah ayaa haatan maraysa halkii ugu adkayd kadib markii etoobiya ay diiday inay joojiso buuxinta biyoxireenkeeda marxaladda labaada taasoo dowladaha masar iyo suudaan ay u arkaan mid saameyn xun ku yeelan karta dalalkooda xuseen saxnuuni v o a kahira